ganacsiga suuqa islii waxaase saameeyey dibadbaxyadii rabshadaha watay ee kenya ka sameeyeen isbahaysiga mucaaradka kenya iyo weliba sarifka doolarka oo sare u kiciyey guud ahaan maciishada dalka kenya iyadoo sidoo kalena uu aada usii ballaaranayo ganacsiga suuqa soomaalida islii waxaana laga furay xarun weyn oo ganacsi oo lagu tilmaamo inay noqotay midda ugu weyn bartamaha iyo bariga afrika axmed xasan waxa uu ka mid yahay ganacsatada suuqa islii waxa uu sheegayaa in ganacsiga iminka uu ka wanaagsan yahay sidii hore
xoogaa ganacsiga indhuhu isku haystay waa iska yar liitay laakiin hadda nofembar wixii ka dambeeyey waxaad u malaysaa ganacsigu inuu dib usoo laabanayo taasoo sababteedu ay leedahayna waqtigii christmaska oo nagu soo food leh iyo dadka diinta masiixiga haysto waxoogaa aada u dukaamaysanaya ganacsigu aad buu hadda usoo kabanayaa markii loo barbardhigo waqtigii hore oo aada ganacsigu xoogaa uu hoos u jiray
ganacsatada suuqa islii ayaa aaminsan in dowladdu ay xakamaysay doolarkii sare usii kacayay taasina ay sabab u tahay in ganacsiga uu wanaagsanaado waxyaaba hadda ganacsiga inuu soo wanaagsanaado sababay waxaa ka mid ah inuu hadda doolarka hal meel uu taagan yahay ay dowladda ku yara guulaysatay inay doolarka meel istaajiso taasoo hadda xoogaa aada u malaysid inay ganacsigu iyo dhaqaalihii dalka dib uu soo kobanayo mid ka mid ah culaysyada ama caqabadaha ay la kulmaan ganacsatada ayaa ah in mararka qaarkood ay alaabtu u gadmooydo waxayna taasi keentaa in si baqaarada ay u faaruujiyaan islamarkaana alaab cusub ay u keensadaan ay ku qasbanaadaan inay xaraash sameeyaan taasina ay khasaaro badan kala kulmaan ganacsade axmed ayaa sheegaya in doolarka isbedelaya uu saameyn ku yeesho oo ganacsatada aysan macaash badan raadin
khasaaro waa imaanayaa doolarku markuu kor u kaco alaabtii qiimaheedu waa isbedelaysaa taasna waxaan ku saameynaa qiimihii inaan isku dayno bal annaga wixi aan wixii aan ka raadin jirnay oo kale inaan hoos u dhigno si alaabta u dhaqaaqdo ay u socoto aysan noogu fariisan oo dukaamada aysan u yaalin waxaana ku ku xakameynaa inaan anaga aan nusqaamino bricekii alaabta aan gadaynay aanan ka raadinin wixii hore aan ka raadin jirnay sidaas ayaan ku ayaan ku xalinaa arrinta najmo axmed oo kamid ah soomaalida ku nool magaalada nairobi ayaa sheegaysa in iminka ay dareentay in qiimaha alaabta lagu kala iibsado uu hoos uga dhacay sidii uu ahaa bilooyinkii lasoo dhaafay
runtii haddaan ahay bulshada soomaaliyeed ganacsatadu marka hore adeegyada aaday qaali u ahaayeen doolarkan saa-id u kacsanaay maalint maalinta sii dambeysana uu sii qaaliyoobayay marmarka qaar hataa waxaa laga yaabaa markaa wax sarifano inay waxba nooga soo haraynin maadaama baahiyaha bulshada ay fahmeen ganacsatada waxay bilaabeen inay adeegyada hore qaaliga ahaa ay waxya kastoo hoos u dhimaan bulshada si u qanacdo dad oo waxaa iska jiro reer tabareeda aana awoodin waxyaabaha qaar aana gadid karin daadsoay marka ay u fahmeen bulshada ganacsatada alaabyadii hore ee qaaliga ahayna oo waxyar ina hadda sidii hore ay ahayn aan dareemaynaa
si kastaba ha noqotee dadka degan islii iyo weliba magaalooyinka kale ee kenya waxay weli dareemayaan ciriiri dhinaca dhaqaalaha ah oo ay ugu wacan tahay kordhinta canshuurta iyo isbedelada dhaqaalaha ee ka jira dalka kenya intisaar saalax xuseen v o a nairobi